Guddiga Culummada ee gacanta ku haya dhismaha masjidka Al Nuur ee magaalada Haafmadow oo dhismihiisu socda ayaa waxay bulshada muslimiinta ka codsadeen inay ka qayb qaataan dhismaha masjidkan oo hadda la bilaabay.
saad arkaysaan dhismo xoog leh uu ka socdo aas-aaskiisii hadda la marayo waxaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta ah meel walbo joogaanba daafaha caalamka inta muuqaalkeenna arkayso masaajidka waxay ku darsani karaan oo tabarruca inay ku soo darsadaan cid walbana waxay horumarsatay leedahay cid kasta waxay ku darsato kuma khasaarayso qofka mu'minka camalkiisa ilaahay ma dayaco qofkaa marka wuxuu ku darsado isaga ayaa helayaa isagay waxtar u tahay innaga gaarsiin unbay naga tahay walaalayaalow beedkaa ilaahay lagu magacaabay baytullaahiga ah ee la dhisayo qof walba waxaad ku soo darsani karto ku soo darso meel walba oo aad joogtaba farriintan markay ku soo gaarto intaasaan dhammaan dadweynaha ka codsanaynaa dadkaa shaqaynayo ee degmada ama ma aragtaaye daafaheeda kale ka kala imaadana ilaahay waxaan oga rajaynaynaa inuu siiyo beddel khayr qabo inuu ilaahay subxaana wa tacaala jannatulfirdowse siiyo camalkooda ay qabteen ilaahay inuu u laalaabo iyo ajirkooda dadka culummada iyo injineerada dadkaa shaqaynayo dhallinyarada tabaruca ku shaqaynayso xooggooda sadaqaysani rag iyo dumarba dhammaan waan u wada ducaynayn alhamdulillah walaalayaal mahadana ilaahay baa iskana subxaana wa tacaala saaka waxaan u taagannahay shubitaanka la shubayo masjidka masjidu nuur oo ku yaala degmada afmadow shaqadiisu way socotaa dadweynaha way ka shaqaynayaan xoogooda ay sadaqaysanayaan caqligooda ay sadaqaynayaan qof walba wixii uu awoodo ayuu maaragtay qabanayaa waxaan codsanaynaa walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaan aan ka codsanaynaa inay beedkaas dhisitaankiisa nagala qayb qaataan oo ay naga caawiyaan iyagana ilaahi subxaana wa tacaala ajirkooda uu ballaariyo oo badiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofkii masjid dhisaa oo ilaahay dartii u dhisaa ilaahay subxaana wa tacaala jannada ayuu guri oga dhisayaa masaajiduna waa guryihii ilaahay weeyaan dad gaarihi ma laha shaksi gaarihi ma laha daayafo gaarihi ma laha waa baytullaahi baa lagu magacaabaa waana almasaajida lilaah marka insha allahu tabaaraka wa tacaala dhismihiisa aynu ka wada qayb qaadanno aasaaskii baa hadda la shubayaa dadku waxay ka qayb qaadanayaan xooggooda xooggooday kaga qayb qaadanayaan caqligooda iyo dhaqaalahoodaba marka walaalayaal jazakumullahu khayr baraaruujin fara badan waxaad og tihiin weeye walaalayaal uma baahna ninka masaajid ilaahay dartii u dhisa